بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون عشر كان عشر كي لما بقول إيا لما دوي وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه وحونا ككوبان يهي suuradda idaylkeeda suuradda aayadaheedana waa toddoba iyo soddon aayadood wey suuratu ljaathiya wa taraa kulla ummatin jaatiyatan kullu ummatin tudcaa ilaa kitaabiha alyowm ayay ku magacaaban tahay suuratu ljaathiya tirsiga qur-aanka kariimka ah kana koobma boqol iyo toban iyo afar suuradood suuraddii shan iyo labaatanaad bay noqonaysaa suuradihii alxuruufu almuqadaca loogu bilowday tirsigooda guudna uu sagaal iyo labaatanka suuradood ahaana tii lix iyo labaatanaad bay noqonaysaa suuratalxaqaaf iyo qaaf iyo suuratulqalam saddexdaas ayaa sagaal iyo labaatankii ka dhiman suuratuljaahiya waa suura makiya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa makal mukarama waxayna ahayd saddex iyo tobankii sanee hore ee bicsadii rasuulka laga bilaabo ilaa saddex iyo toban sane laga gaaro ayuu makal mukarama ku noolaa lix iyo siddeetan suuradood baana soo degtay kana hadlaysay usuuludiinka suuraddan kolkaas suuradihii bay ka mid tahay aayadaheeda sabcu wa halaathuuna aaya horebasaynu u sheegnay toddobiyo soddon aayadoodu suuratuljaatiyoo bilaabatay waa tanaa abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismillaahi eebbaweyne magiciisa qiimiga badan cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud oo uunka wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaaneedna naxariista wa sadaqa allaahu fii qowlihi wa kaana bilmu'miniina raxiiman intii ilaah adduunka ku rumaysee ku raacday naxariis gaaroo ugu naxariistuu leeyahay fii daari karaamatihi caza wajalla ilaah guriga agtiisa ku yaallay jannadaa naxariis gaar ahaaneedoo ugu naxariistay intii rumaysee raacday naxariis guud oo naflaha iyo unka wada gaartaana waa leeyahay ilaaha labadaa naxariisood bale magiciisuna allah uu yahay cuskiina aan magacaa qiimiga badan cuskaday ayaan suuradda ku bilaabay xamiim allahu aclamu bimuraadihi bidaalika alxuruuf xa iyo miim allah wuxuu ula jeeda yaqaan waxaynu rajaxnay tafsiirkii salafka ee ahaa xuruuftan inay mutashaabih tahay macnaheedana alaa yaqaan wamaca daalika laba faa'iido waaweyn baynu ku sheegnay iyadii iyo meelaha lamida faa'iidada koowaad waxa weeye atambiih waxaynu sheegnay gaalada in qur-aanka markuu soo degaayey ay la dagaalami jireen iskalena dagaalami jireen dhegaysi qur-aankaba la dhegayso wa sadaqa allaahu fii qowlihi wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur'aan walgaw fiihi lacallakum taglibuun rasuulkana wuxuu mukallaf ku ahaa tabliiq wax la yidhaa wasadaqa allaahu fii qowlihi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas wax alla wixii soo dega inuu intuu ummadda ula yimaad ku dul akhriyaa waajib ku ahay soo socodkiisa markay arkaan ayaa or iyo sacab iyo dhaanti iyo qaylo laga horgeyn jiray kolkaasaa waxaa la isticmaalay xuruuftan muqataca oo aan dhaqankooda ku jirin u cusbay aragtidooda iyo asmaacdooda labadaba ayaa hordhac looga dhigay taasi iltifaah iyaga waxa weeye intibaah la baraarujiyey ama iltifaat si qasaba maankooda iyo maskaxdooda lagu soo jiitay kolka ay xaamiin maqlaan yidhaahdaan waxaan cusubayn la maqli jirin waa macay inay aamusaan oy xaamiimtii dhegaystaan dabadeedna dhagahooda lagu rido tansiilulkitaabi min allahi alcasiiz alxakiim kitaabkan qur-aanka ee qiimiga badan meel kale kama iman ilaahay addoommada ka adka murtida badnaa maamulka wanaagsanaa agtiisa ayuu ka yimid kolkaa tambiiha waa laga garanayaa waa faa'iida cudmaa ta labaadna waxa wey qur-aanka markay xaqireen facaysteen qowlulbashar ku sheegeen low nashaa'u laqulnaa midla haadaa yidhaahdeenna tabar xumadoodaa la tusay kolkii hore qur'aankoo dhan ayaa taxaddi loogu sameeyey lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an yaatuu bimidli haada alqur'aan laa yaatuuna bimidlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira markii labaadna faatuu bicashri suwarin midlihi markay labadaa midna yeeli waayeen faatuu bisuuratin min midlihi markii dambe waaba loo bayaaniyey qur'aanka boqol iyo toban iyo afar suurad ayuu ka koobmaa lix kun laba boqol iyo lix iyo soddon aayadood buu ka koobmaa xuruuftuu qur'aanka ku yimid ay aayaduhu xuruuf bay ka koobmaan xa iyo miin baa ka mida taasi miin baa ka mida aliflaamiin baa ka mida xuruuftaasuu ka koobmaa aad xaraf ahaan u taqaanaan bal isku daya inaad wax u samaysaan ha idiin rumowdo warkiinaa markaad in haadaa ilaa qowlulbashar in haadaa ilaa sixru yuuthar run ha idiin noqoto ee bal wax qur'aan u eg sameeya fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naara alatii waquuduha nas taasna tacjiiz iyagaa lagu banjarinayey tabarxumadooda lagu tusayey qur'aankana tanziilu min xakiimin xamiid inuu yahay baa la tusinayey kolka tacjiiz iyo tambiih labadaa faa'iidaba waa laga garanaya tatabuca qur'aankaa laga qaatay alxuruufu almuqadaca markay timaad dikru lqur'aani alkariim baa xiga qaaf walqur'aani almajiid yaasiin walqur'aani alxakiim nuun walqalami wamaa yasturuun sidaanoo kale xaamiim tansiilu lkitaab xuruuftii markii la sheegaa qur'aankii lagu xijinayaa kolkaa tambiih iyo tacjiiz labadaa faa'iidaba waa ku jirta laakiin macnaheeda gaar ahaan allaynu u daynaynaa xaamiim allaahu eebbaweyne ayaa aclamu yaqaan bimuraadihi ulajeedadiisa wa bidaalika alxuruuf xadaa iyo miimka iyo waxa lamida allah yaqaan wuxuu la jeeda qaala tacaala eebba wuxuu yidhi tanziilu lkitaab kitaabkan qur-aanka ee qiimiga badan dejintiisa min allaahi eebba weyne xaggii ayay dejintaasu ka ahaatay allihii alcasiiz ka adka unkiya addoommada allihii alxakiim fii tadbiirihi wa fii sancihi wa fii aqwaalihi wa fii axkaamihi intaba ku murti iyo maamul wanaagsanaa ee wax walba meeshuu ku habboonaa ku aadin jiray inna fii samaawaat ciraryaal gudahood waxaa ku sugan oo ciraryaalka waxaa ku sugan roobka iyo xidigaha iyo qorraxda iyo dayaxa iyo dabaylaha iyo cirka gudahawisha waxaa ku sugan wal ardi dhulayaalka badda iyo buuraha iyo basharka iyo carrada iyo dhagaxa iyo uunka kale intuba la'ayaatin baa ku sugan tusaalayaal waaweyn maxay ku tusinayaan calaa wujuudillaahi caza wajalla wa qudratihi wa cilmihi wa xikmatihi wa raxmatihi almuujibati lirubuubiyatihi calaa khalqihi wa ilaahiyatihi lahum inuu keligii rabbi yahay keligiina ilaah yahay macbuud xaqaa aayada ku tusiya ayaa cir iyo dhul iyo meeshaa daydaba ku sugan wa sadaqa shaaciru fii qowlihi wa fii kulli shayin lahu aayah tadullu calaa annahu wax weeshaa daydaba aaya min aayaatillah ilaah ku tusisa jiriddiisa awooddiisa aqoontiisa xikmadiisa ayaad arkaysaa laakiin waxaa ka faa'iidaystay lilmu'miniin inta ayaadka eebba rumaysay koonka markii laga yimid basharkii baa loo yimid wa fii khalqikum idinka basharka abuuridiinna oo haddii la fiiriyo muuqaalkiinna hilib iyo harag iyo lafo iyo dhacaan iyo biyo iyo seediyo timaad ka koobantaan wax waxa kale ku darsanna male adwaartaad marteen mani iyo nudfaad ahaydeen calaqatan mudqatan waa dhalateen adfaalbaad noqoteen dhallinyaraad noqoteen dadhaxaad waayeen maraaxilkaad martaan iyo takwiinkiinna cajiibka ah iyo sida laydin abuuray quruxdeeda iyo wamaa yabuthu eeba wuxuu baahiyey min daaba naflaha dhulka ku soconayaa isna aayaatun aayaatun tusaalyaal baa ku sugan maxay ku tusinayaan calaa wujuudillaahi caza wajalla wa qudratihi wa cadamatihi wa jabaruutihi maxay taa waajibinaysaa rubuubiyatuhu wa ilaahiyatuhu calaa khalqihi rabbiga uunka uumay ee leh ee maamula inuu yahay cibaado ka mudanna inuu keligii yahay iyo intuba ku tusinayaan adiladii marka dadka u wada muuqan maysa liqawmin dad yuuqinuuna wax suganay wixii khiyaal ku nool oo dhalanteed ku qancay oo beenbeen iyo taqliid iyo adilo abiyo aboote laga gaaray wax mooday wax kuma yaalaan laakiin dadka rabbi dhagaystay rasuul dhagaystay alkitaabu wasunna dhuuxay ayaa adiladaa ka faa'iidaysanaya oy dhab ugu muuqanaysaa daliilo kalna waa kuwa kan wakhtilaafi leyli wannahaar habeenkiiyo maalinta iskhilaafidooda midabkay isku khilaafaan maalinku waa cad yahay habeenku waa madow yahay dabeecadday isku khilaafaan maalintu waa kulushahay habeenku waa qabow yahay muddadiiyo qadarkay isku khilaafaan marbaa habeenku badanaya marna maalinkaa badanaya waxay isku khilaafaan xagga wujuudka yadhab haada wayajii haada labadooda lamana wada waayo lamana wada helo kolka isbedelidda ay isdaba marayaan ee ama dabeecada ama midabka ama muddada ama imaatinka iyo tegidda ay habeenka iyo maalinka isku daba marayaan wamaa shayga ansalallaahu eebba uu dejiyey min asamaa'i kor min risqin roobka ah roobku waa risqi li'annahu sababu risqi roob hadduusan dihin dhulna cunto ka bixi mayso xoolana waaba dhammaanayaan calaf laga heli maayo ee marka cirka roob ka yimaad dhulkuna calaf ka baxo ayaa xoolaha cunaan dhulka wixii ka baxay wixii miri iyo cuntaa toos baa loo cunaa waxay xooluhu cunaanna iyagoo subag iyo hilib iyo caanaha laga cabbaa idan roobkii wuxuu noqday risqi wa sadaqa allaahu fii qawlih wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun oo fa axya eebba uu ku nooleeyey bihi roobkii alarda dhulkii abaaroobay ayuu ku nooleeyey bacda mawtihaa mawti alardi carradu hadday abaarowday angegtay wax dhintay xisaabanta hadday aaran tahay wax ka soo baxaanna wax nool bay xisaabanta wasadaqa allaahu fii qowlihi wa aayatun lahum alardu almaytatu axyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa xabban fa minhu yaakuluun kolkaa dhulkii dhintay dabadii la nooleeyey wa tasriifi riyaax dabaylaha gadgadoomidooda ay mar xagga u jeegto bari marna galbeed marna xagga marna xagga iyadoo kulul iyadoo khafiifa iyadoo layla iyadoo qabow iyadoo oodo wadata iyadoo guryaha duminaysa intaasay kolba nooc noqonaysaa waana dabayl wa tasriifi riyaax dabaylo gadgadintood intuna aayaatun tusaalayaal waaweyn oo ilaaha weyn ee waaxidka ah ee maamulka hayee abuuray qudradiisa jiriddiisa awooddiisa cilmigiisa xikmadiisa raxmadiisa rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa ku tusisa yaa ku sugan dadku ka wada faa'iidaysan maayo liqawmin dad yacqiluuna wax garanaya caqli nool wixii ku jiro caqligu marka dalaal iyo taqliid iyo shaydaan iyo hawe ay ku darmaan oo iska duflaalaya caqli caafimaad qaba ayaa xagga lagu gartaa kolkaa wixii maskax maaminaysa leh caqli caafimaad qaba uu ku jiro adiladaa waaweyn baa horta kolka adilada kownigaa waxaa ku siman jamiiculmakhluuqaat ama basharkaa ku sugan oo alla ka garanaya ama adilada aanan kowniga ahayn ee nadarigaa taa takhasus iyo aqoon bay u baahan tahay laakiin waxaanan sheegayno waa wax horteenna yaal oo u muuqanaya likulli dii caynayn wixii laba indhoodl oo dhan tansiilulkitaab qur-aanka dejintiisa min allaahi eebbaweyne xaggii ayay dejintaasu ka timid meel kale ka timid lama arko waxaa lagu beeniyey waxalla wixii qur-aanka meel kale u aaneeyo oo dhan ayaa lagu beeniyey tansiilulkitaab kitaabkan qur-aanka ee sharafta badan dejintiisa minallaahi eebbaweyne caggi ayay dejintaa ka ahaatay allihii alcasiiz ka adka addoommada gobonnimada badnaa alxakiim maamulka wanaagsana ee murtida badna inna fi samaawaat xeraryaal gudahood waxaa ku sugan wal ardi dhulalyaal gudahood la aayaatin tusaalayaal waaweyn lilmu'miniin inta xaqa rumaynaysa wa fii khalqikum idinka basharka abuuriddiinna iyo wamaa wixii yabusu wamaa wixii yabusu eebba uu baahiyey oo min daabba xayawaanka dhulka ku soconaya ka mid a isna aayaatun tusaalayaal baa ku sugan liqowmin dad yuuqinuuna wax suganaya oo inay yaqiin gaaraan raba kolka yaqiin iyo iimaan way isu dhow yihiin iimaankaa ka guda weyn yaqiintaa ka daraja korraysa oo marka qofka iimaankiisa intuu aad u dhiso u dhaqaaleeyo uu xadulyaqiin gaaro kolkaa qofku wuxuu noqonayaa aan laabanayn oo runa wa innahu la xaqulyaqiin oo kale we liqowmin dad yuuqinuuna wax suganaya wakhtilaafileyl habeenka iyo wannahaar maalinta isdabamaridooda iyo wamaaki ansalallaahu eebba u dejiyey minasamaa'i kor min risqin rooba oo faaxya eebba uu ku nooleeyey bihi risqigii samada uu ka dejiyey alarda dhulka bacda mawtiha dhimashadeeda dabadeed wa tasriifi riyaax dabaylaha gadgadoommidooda intuba aayaatun tusaalayaal baa ku sugan liqowmin dad yacqiluuna wax garanayo tilka aayaatullah shanta aayadood oo rubuubiyada qaadaa dhigtay markii la sheegay ayaa rabbi yidhi subxaana tilka taas la aqriyeybaa aayaatullah rabbi aayaduhu dejiyaya natluuha haddaanu rabbi nahay aqrinay aayadihii calayka ayuha rasuuluulkariim adiga rasuulkaee sharafta leh korkaaga ayaan aayaadka ku aqrinay bilxaqi runnimaanan kula aqrinay oo waxay aayaadku sheegayaan keliyata unbaa xaqa waxaan aayaadkaa sheegin waa iska caqli bashar iyo aragti bani aadam iyo nadariya wax sugan maaha wax sugan maaha laakiin wixii eebba sheegay ayaa rasmi ah waa tayn xaq waxaa la yidhaah ashayu saabit ashayu haabitu alladii laa yataghayar walaa yatabadal shaki uusan ku dhici karayn isna bedelayn kolkaa waxaa eebba sheegay ayaa xaq sugana kol haddii sidaa rabbi u hadlay fa biayi xadiidin warkeebay bacda allah ilaah warkiisa ka gadaal iyo wa aayaatihii aayaadka uu dejiyey kadib ay yu'minuuna ummaddu rumaynaya tan waa istiqraa la yaabid bay leedahay oo haddii eebbe la maqli waayey yaa la maqlayaa haddiise xaqaa'iqda eebbe lagu qanci waayo maxaa la doonayay waxa weeye ashyaada diidaanka ah qofka hadduu runta diida been buu wata xaqa hadduu diidana baatil buu wata hadduu xalaasha diida xaaraan buu wata hadduu xoogsiga diida tuwanimuu wata kolka nin ha weydiin qofkii qumanaan diida qallooc inuu wato weligaa cid ha weydiin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi weylun cadaab daran waataynu nidhi weylun waawaadun fii jahannama tastaciidu minhu jahannam jahannama qaybaheeda kale ayaa eebba ka magan gala mid baas oo quruna oo ahlunaarka iyo dadka xunxun dhacaanka dabadooda ka yimaad ayaa lagu uruuriyaa xalaq daranna waa ku dhex nool yahay cadaab gaara qofka lala rabo ayuunbaa la geeyaa kolka weyl wax baas wey weylun cadaab daran waxaala likulli afaakin gadin badana kulligii ifkigu been waa ka weyn yahay waxa weeye runtii buu gadinayaa been buu ka dhigayaa beentiina run buu ka dhigayaa xaqii baatil buu ka dhigayaa baatilkiina xaq buu ka dhigayaa wixii saxiix ahaa faasid buu ka dhigayaa wixii faasid ahaa saxiix buu ka dhigayaa wixii tayib ahaa khabiis buu ka dhigayaa wixii khabiis ahaa tayib buu ka dhigayaa kolka midkaa gadinaya xaqaa'iqda ee waxba suu aha si aan ahayn ka dhigaya kaasaa cadaabka loogu talagalay weylun cadaab daran likulli afaakin gedin badana kulligii asiimin dembi maquursan labada siiqa mubaalaqa wey facaal iyo faciil labadaba waa mubaalaqo kolka afar iyo labaatanka saac asiim weeye dembi buu ku dhex jiraa ma noolaan kara dembi la'aan kolkaa midka had iyo ka jeer dembiga ku dhex jira ee xaqaa'iqda gediya ilaan waxaa ballanka ah xaqa suu yahay in loo qaato wasadaqa allaahu fii qowlihi walaa talbisu alxaqa bilbaatil ha ku darina haba ku darina xaqa keligii in la qaataa la rabay kolka afaa gadin badane runta been u gediya beentana run u gediya xaqa baatil u gediya baatilkana xaq u gediya saxiixa faasid u gediya xalaasha xaraam u gediya asiimin dembiga maquursan yasmacu maqla tilmaanihiisii waa la badiyey afaag waa kow asiim waa laba saddex yasmacu wuxuu maqlayaa aayaatiillah alla aayaadkiisiibuu maqlayaa tutla iyadoo aayad eebbe la akrin calayhi korkiisa lagu akrin humma haddii aayaddii lagu akhriyey ka gadaal ayuu yusiru daa'imayaa gefkii iyo wixii aayadda uga digaysay ayuu daa'imayaa aayadda korkiisa ma galayso mustakbiran isagoo isla wey intuu wax kulmiyey arag kaan lam yasmacha aayaddii inuusan maqlin baad mooddaa kolka midka sidaa tilmaanahaa leh xaggee ku wacan oon weylahayn weyl baa ku wanaagsan fabashirhu tahakumka arag sida loo laabqarariyey fabashirhu rasuul allow kaa u sheeg bicadaabi naar aliimin laxabiya waidaa calima afaagu markuu ogaado min aayaatina annaga eebbaa aayaadkanaga markuu shay an waxun ka ogaado aayad laba saddex suurad hadday soo gaarto itakhadahaa aayaddii soo gaartay ama aayaadkii ama suuraddii wuxuu ka yeelanayaa husu'an kuwa lagu jeesjeeso lagu kibro la xaqiro la dhayalsaduu ka yeelanayaa ulaa'ika kuwa lahum waxay leeyihiin cadaabu naar cadaabkaasoo muhiinun saxariiriya cadaab kuma sinna kibirkii uu kibirsanaa beddelkiisa waa la silcinayaa waa la saxariirinayaa ereya kulkulul iyo afxumo badan iyo isaga oo wadnaha la jeexaa la ysugu darayaa cadaabka jismigaa keliyata maaha cadaab nafsaaniya ayaa la cadaabayaa duq innaka anta alcasiizuulkariimu oo kale ayaa lagu odhanayaa bacda alfi sana innakum maakisuuna oo kale ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun kolkay cawdaan oy naarta xamili waayaan duf ku baxa hana ilaa hadlina ayaa la leeyahay kolka cadaab silciya oo saxariiriya kuwaasaa leh min waraa'ihim hortooda kelimatu waraa waxay leedahay macaani mushtabaha ama mushtaraga dib iyo horay baa labadaba loo isticmaalaa min waraa'ihim hortoodii waxaa jira jahannamu naarta la yihaa walaa yugni max kama taro canhum xaggooda maa kasabu dad iyo duunyo iyo magac iyo sumcad iyo maal iyo maskax waxay lahaayeen maa kasabu wixii ay shaqaysteen shay-an waxuu u tarayaa male walaa maabaan wax tarayn ay itakhaduu yeesheen min duunillaahi eebbaweyne ka soke awliyaa waxay weliyaal ka yeesheen ee hoggaamin jiray ee maamuli jiray wax uguma yaallaan xaggee wax ugu yaallaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadiimun weyn haadaa qur'aanka kan hudan waataynu nidhi kitaabkan kitaabu dacwatin wa hidaayatin wa tarbiyatin wa tashriicin wa axkaamin weyn waa kitaab wuxuu dhammaystiran wax lagu dhaafayna aan la arag wasadaqa allaahu fii qowlihi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay haadaa bayaanun linnaas sidii weeye kolkaasaa rabbi yidhi haadaa kitaabka kan hudan hanuun wey hanuun meelaad ka daydoo kale oon kitaabkan ahayn male waa hanuun kulligii waaladiina waxa kafaruu beeniyey biaayaati rabbihim lahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin min rijsin qurun ah oo cadaabku qurmoonaan iyo qaabdarro iyo foolxumo iyo kulayl iyo mugdi iyo ciriiri iyo wax la qoonsado o dhan baa ku idil min rijsin qurun ah aliimin laxabiyo wey tilka tan la akriya aayaatullah ilaah aayadihiisiya natluuha aayaadkii akrinay calayka adiga rasuulka ah korkaaga bilxaqi runnin baanu kula akrinay ee fa biayi xadiisin warkeebay bacda allah ilaah warkiisii ka gadaal iyo wa aayaatihi alla aayaadkiisa ay yu'minuuna rumaynayaan weylun cadaab daran likulli afaakin mid waxgedin badan kulligiibuu u sugnaaday ahiimin dembigal badan oo makhuursan yasmacu maqla aayaatillah ilaah aayadihii buu maqla tutla in la akrin calayhi korkii tuma ka gadaal buu yusiru daa'imaa gafkii mustakbiran isagoo aayadda u hoggaansamideeda iskala weyn kibir waataynu nidhi labuu ka koobmaa hamdunnaasi wa batarulxaq xaqoo laysku taago oo lagu kibro loo hoggaansami waayo iyo uunka oo la xaqira naflaha labadaa qayb baa kibir ka koobmaa dharcad iyo isqurxin dhibaato ku jirtaa male mustakbiran waisweynaysiiya kaan lam yasmaca isagoon ayaadkaba maqlin ayaad mooddaa kibirkiisa fabashirhu kaa waxaad u sheegtaa bicadaabi naar aliimin xanuujisa waidaa calima haddii uu ogaado min aayaatina aayaadkanaga qur'aankaa uu shay-an waxun ka ogaado itakhadaha intuu ogaaday wuxuu ka yeeshaa husuwan mid lagu jeesjeeso ulaa'ika kuwa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab muhiinun silciya min waraa'ihim iyaga hortooda jahannamu baa ku sugan walaa yugnii wax ma taro canhum waxaan xaggooda waxba ka qaban doonin maa wixii ay kasabuu ku cidiya murceen shayan wuxuu u taraaya haba yaraatee lama arko min alwaladi waalmaali waaljaahi waasultaan adduunyada waxay wax isku moodaayeen maxaa yeelay meesha haddii la tegaayaba mid walba isagoo caddaysumuu imaanaya wasadaqa allaahu fii qowlihi wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda keligii buu imaanayaa waxaa lama jira bal adduunyadayba uga hareen naftu markay ka baxdo magiciisii lun mansabkiisii lun wuxuu maal lahaa waa lumayn mayd baa la yiraa hebel lama yiraa ree hebel lama yiraa janan hebel lama yiraa melig hebel lama yiraa mayd baa la yiraa magiciisa adduunka isagoo weli taagan bay adduunyo kala dhinteen oos magiciisii ku ba'ay oos mayd la baxay xaggaana ka daran maa kasabuu waxay shaqaysteen shayan wax uma taro walaamaabaan wax u tarin ay itakhaduu yeesheen min duuniillaahi eebba ka soke awliyaaa hogaamiyeyaal maamula walahum iyaga cadaabun bay leeyihiin cadiimun weyn haadaa qur'aanka kan ayuunbaa hudana hanuun haddaad rabtid qur'aanka hanuuna isagaa wadda toosana isagaa janno iyo dembi dhaaf iyo eebba gala wasadaqa allaahu fii qowlihi wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum wattabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum kolkaa waladiina waxa kafaruu beeniyey biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkii beeniyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab min riishin quruna aliimun xanuujiya allahu ladii marka waxaad arki doontaa gallada wey ee basharka loo taray ee dunidoo dhanba gacantooda la geliyey ee wax walba loo fudaydiyey kolkaas sayidulkown baa laga dhigay ilaah wuxuu abuurtay basharka iyo jinniga inay alla caabudaan wixii ka soo haree uuna iyaga daraaddood baa loo abuuray xata almalaa'ikatu almukaramuun takhdimu lahum iyagay u adeegaysa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi allah waxa macbuud xaqa ah alladii allaha sakhara fudaydiyey lakum liajlikum idinka dartiinbuu albaxra baddii u fudaydiyey oo baddii baa la idinka dhigay sadxi sibsiba oo dusheeda la hehaabi karo litajriya alfulku maraakiibtu inay dareerto fiihi baxarka gudihiisa biamrihi amar eebba ay ku socoto walitabtaguu inaad raadsataan min fadlihi deeqda eebba idinka durugsan aad maraakiibta ku soo rarataan markaad nicmadaa gacanta ku dhigtaan walacallakum mudnaantiinna inaad tashkuruun ilaah ku maadisaan wasakhara eebba waxaa kaloos fudaydiyey lakum liajlikum idinka basharka ad dartiin maa fi samaawaat eraryaal gudahood wixii ku sugnaa ee uuna idinkaa laydiin sahlay wamaa fil ardi dhulayaal gudahood wixii ku sugnaa idinkaa laydiin sahlay jamiican dhammaantood minhu min allah taskhiirkan ka hor waxaa ka horraysay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica idinka calaashaankiin baaba uunka idaylkii loo abuuray idinkas alla wuxuu idiin abuuray inaad isaga caabudaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun amaa wixii soo haray huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican haddana intii lagu abuuray baal sahal laguugu daray oo lagu fudaydiyey jamiican minhu min allah inna fii daalika arrintaa laydiin sheegay gudaheeda waxaa ku sugan la aayaatin tusaalayaal waaweyn oo ilaah jiriddii iyo qudradii iyo cilmigii iyo xikmadii iyo raxmadii bay ku tusin kuwaana waxay waajibinayaan rubuubiyatuhu calaa khalqihi wa uluuhiyatuhuna waa ka dambaysa liqowmin dad yatafakaruuna maaminaya oy maskaxdoodu shaqaynayso qul waxaad rasuul suubanow tira liladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey yakfiruu ha dhaafeen suuraddu waa maki jihaad lama waajibinin aayaadkasaan oo kale ah aayaadkii jihaadkaa ka dambeeyey yakfiruu ha dhaafeen liladiina waxa aan laa yarjuuna filayn ayaam allah ilaa ciqaabkiisa dadkaanan filayn waa gaalada iska daayadhe kuwa liyajziya eebba inuu abaalmariyo qawman dad bimaa wixii uu ku abaalmariyo ay kaanuu fi dunyaa ku ahaan jireen yagsibuuna kuwa galabsada man ruuxa camila sameeya saalixan camal wanaagsan falinafsihi ayuu camalkaa suuban u camal falay oo jazaha iyo hawaabka ka dhasha natiijada camalka saalixa ka dhalata isagaa ka faa'iidaysanaya waman ruuxa asa'a xumaan falana facalayha naftiisuu dhibaato u tabcay suma ka gadaal ilaa rabbikum rabbigiin xaggii laa ilaa khayrihi axad kale warkiida ayaa turjacuun saad u dhantiin laydiin celinaya fa yuxaasibukum calaa camalikum in